bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala bismi illaahi الraxmaani الraxiim kitaabu diyaati diyaadkii ayuu u kitaab yahay iyo axkaamteeda addiyaatu jamcu diyatin weeyaan mithlu cidaatin wa cida wa asluhaa wadiyatun waawdii ayaa la gooyey ciwad waxaa looga dhigay ta'da markaasaa la yidhi diyatun oo ta'da marka waawday ciwad ka tahay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa wada alqatiila yadiihi ninkii la dilay maqtuulka ah buu diyadiisii bixiyey yadiihi waa bixinayaa idaa acdaa waliyahu diyatahu haddii uu siiyo amarkana di ayaa laga keenayaa marka marka la waqfinayana bilhaa'i baa lagu waqfinaa di ayaa la dhahayaa ayb diyada waxaa la yidhaahdaa maa jucila fii muqaabalati الnafsi aw اطarafi aw ilmanfacati waa maal la yeelay oo lagu aadiyey naf ama xubin ama manfaco waa maal lagu aadiyey naf naf dhan ama xubin gacan lug waxay noqoto ama manfaco gacan ma gooynin laakiin manfacadii gacantii ayuu tiray nabar iyo waxbuu ku dhuftay gacantii waa iska qallashay manfacadii gacantaa baaba'day diya manfacadaas lagu aadinaya oo la muqaabalayna marka macnahaas ayaa diyadu waa baabkaas oo dhan ayuu rabaa inuu ka hadlo marka axkaamtii intuusan gelin ayuu sha'niga dimaa'da iyo dhiigaga iyo ayuu hormariyey alimaamu albukhaari raximahu llah wuxuu yidhi kitaabu diyaati wa qowli illaahi tacaalaa iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisiibu u kitaab yahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannam qofkii mu'min dilo kas u dilo abaalmarintiisu waa jahannama qaala xadahanaa qutaybatu bnu saciid wa huwa abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadahanaa jariirun can ilacmash can abi waa'ilin can camri bni shuraxbiil qaala qaala cabdullaahi waa ibnu mascuud qaala rajulun yaa rasuula allah ninaa wuxuu yidhi rasuul allow ayu dembi akbaru cinda allah dembi kee ahoo weynin badan ilaahay agtiisa qaala an tadcuwa lilaahi niddan inaad ilaahay mid lafaca aad u samayso oo aad axad aad ilaahay la fil dhigayso inaad u qayshato oo aad tuugto ama caabuddo ood alle wa huwa khalaqaka iyadoo alla uu ku abuuray walxaal huwa allana khalaqaka uu ku uumay qaala suma ayu maxaa ku xigeen dabadeed qaala suma an taqtula waladaka cunugaaga inaad dishid an yadcama macaka khashyata an yadcama macaka cabsi aad ka cabsanayso inuu kula cuno ama allaa yadcama lianlaa yadcama inuunan kula cunin macaka adiga macaaga qaala suma ay waa marka maxalushaahidka meeshaanu ka rabaa dilkoo dhan waa xun yahay haddana qofka inuu qaraabadiisa dilo waa sii daran tahay dadkii ugu dhowaayay inuu dilo ilmihii uu dhalayna waa daran tahay qaala suma ayu qaala suma an tuzaaniya xaliilata jaarika dariskaaga xaaskiisa inaad ka sinaysato zinoo dhan waa xun tahay dariskana waa sii daran tahay faanzla allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey tasdiiqahaa urumaynteeda waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaaha aakhar walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun marka aayaddii qatligaad inuu dembi weyn uu yahay ayay aayaddu tusee qaala xadahanaa caliyu wahuwa caliy bn cabdillaahi almadiniyu qaala xadahanaa isxaaqu bnu sacdi bni camri bni sacdi bni alcaas can abiihi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yazaalu lmu'minu qofka mu'minkaa ka zuuli maayo oo ka tegi maayo fii fusxatin waasacnimo inuu ku sugan yahay min diinihi diintiisa xaggeeda inuu kaga sugan yahay maa lam yusib intuunan asiibin daman dhiig xaraaman oo xaaraan ah intii uusan dhiig xaaraana asiibin qofka diintiisa waasacnimo ayuu kaga sugan yahayo cidhiiri ma leh waaye ayb xadiidka marka mafhuumkiisu wuxuu yahay qofka diintiisu cariiri inay noqonayso dhiig xaaraana hadduu asiibo fafiihi ishcaaru bilwaciidi calaa qatli lmu'mini mutacamidan marka waciid shadiid ah baa ku sugan ayb oo yacni gaalka waxa loogu goodiyey oo kale ayaa loogu goodiyey ayb riwaayo kale waxay leedahay laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min denbihi meesha min diinihi min dembihi bay riwaayadaas marka macnaheedu wuxuu noqonayaa ama mafhuumkeeda ciriiri buu ku jiraa bisababi dembihi ayb marka haddii fii min diinihi la yidhaahdo waxay tahay haddii dhiig xaaraana uunan gelin acmaasha waa deeqii qof haddii uu camal yar sameeyo waa isaga filnaana haddii la yidhaahdo min dembihi riwaayada min dembihi ahna macnaheedu waxay noqonaysaa towbadii ma haleeleyso oo towbadiisa halis gashay haddii uu dhiig xaaraana uu galo ayb oo waxaa laga kor yeelay towbada in laga aqbalo marka haddii min dembihi la dhaho waa kaas min diinihi marka la yidhaahdana haddii aadan qof muslima dhiiggiisa xaqdarro aadan aad ku gasho acmaasha adiga aad samaysaa ma kugu filna wa dhiiggaas unbaa qoorta kuu suran walciyaadu billaahi labada marka riwaayo labadaas macnay wataan marka min dembihi markay tahayna de dembigaasi towba ma haleeleysa khilaaf unbaa ku jira marka riwaayada abi daawuud waxay ku dartay iyada fa idaa asaaba ballaxa haddii uu dhiig muslima asiibo xaaraan ku galo ballaxa shafkow dhulka dhigana marka dhis wax kici kara oo gacan qaba kara ma laha ayb qaala xadahanaa axmed bnu yacquub qaala akhbaranaa isxaaq bnu saciidin qaala samictu abi yuxadisu can cabdillaahi bni cumara qaala ina min warataati lumuuri umuuraha kuwooda halaaga ah waxaa ka mid ah ayb ibnu maalik wuxuu yidhi waxaa la dabdiyey ina min wardaati lumuur biiskaani raa wasawaabu taxriik waradaat ayaa sawaab wa hiya jamcu wardatin wa hiya alhalaak marka ina min waradaati lumuuri arrimaha midooda yacni halaaga waxaa ka mid ah allatii arrimaha oo laa makhraja meel looga baxaa oon aynan u sugnaanin liman awqaca nafsahu nafsadiisa ninkii ku rido fiihaa umuurahaas dhexdooda safka dami alxaraam dhiig xaaraana qubidiis waa daadintiis bikayri xillihi xalaashiisa la-aantiis yani dhiig xaaraana oo la qubo ayaa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka halaago oo halaaga u keeno oo aan laga soo waaqsanin ayb laa makhraja liman awqaca nafsahu fiiha ninkii nafsadiisa ku tuuro oo ku rido male yacni makhraj iyo meelu uga fakado iyo meelu uga baxo ma laha ayb marka ibnu cumarna halkan wuxuu tilmaamay marka inay ka mid tahay waxyaabaha halaagga keenaya bal ibnu cumar waxaa ka soo aroortay inuu yidhi annahu qaala liman qatala caamidan bigayri xaqin qof gardarro si kas ah wax u dilaybu wuxuu ku yidhi tasawad min almaa'i albaarid biyo qabow sahay u qaadaniihow fainaka laa tadulu fainaka laa tadkhulu ljanna adiga janno ma gelaysid janno ma gelaysidee biyo qabow horow sii qaado ee biyo qabow naar may wax ka tareen naarta haddii la gala biyo qabow qofka uu wataa waxba u tari mayso yacni wuxuu ka wadaa adiga naxariista alla waa kaa fog tahay ayb ibnu cabbaasna markii la su'aalay hal liqaatilin tawba nin qof kas u dilay towba maleeya mayuu yidhi aayaddan markii loo keenay suurat lfurqaan والذiina laa yadcuuna mca allahi ilaha aakhar walaa yaqtuluuna الnafs alatii xarama allahu ila bاlxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu اlcadaabu ywma alqiyaamati waykhlud fiihi muhaana ilaa man taaba markaasu wuxuu yihi aayadda waxaa ka dambaysa nisaa oo waman yaqtul mumina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha taasaa labadooda wax nasakhdayuu waa khatar marfadwo marka ibnu cabaas oo kalaa jirto oo nin intuu u yimid uu yidhi towba ma lihid mid kalea u yimid markaasuu yidhi waa leedahay towbo markii la su-aalayna wuxuu yidhi kan inuu qof dilo ayuu rabay weli weli qof ma dilin marka towba ma lihid aan ku iri si uunan cidna u dilin midkaanna laakiin wuxuu u muuqdaa nin walwalaayo oo lagu ibtileeyey waxaas saas darteed marka naxariista alle ma ka quusinayo yidhi isaga ayb laakiin axaadiista marka la fiirsho waxay u badan tahay qofkii qof muslima kas u dilo inuu towbo leeyahay marka ninkii sagaashan iyo sagaalka qof dilay oo ninkii boqolaad ku dhammaystiray iyo ayaa daliil u ah iyo in allaha yakfir dunuuba jamiican iyo laakiin waa nin un meel towbadiisu khilaaf uu ku jiro culimmadana waxay yidhahdaan sababta khilaafka keenaysaa waxay tahay ninkan saddex xaq ayuu galay nin buu dilay oo dhibaato iyo xanuun ayuu dhadhansiiyey kaas waa tegey waa dhintay ninna xanuun kaleu dhadhansiiyey waa dadka uu adduunyada uga tegey ninkaas ilmihii uu dhalay iyo naagtii uu ka tegey iyo waalidkii uu u shaqay jiray uu suuqa uga soo qaraabi jiray iyo markay maqlaan ninkii waa la dilay iyaga dhanba waa muraaro dilaacay oo qofkaasi marka waalidkii dhinacu ka welwelay ilmihii waa welwel xaaskii saaxiibadii uu lahaa dadkii la xiriiray dhibaato iyo daannow gaarsiiyey qofkaas haddii la yidhaahdo marka iyaga dadkan diyada iyo maalka la siinaya qalbigooda lagu kabaa yaaba la dhihi karaa xaqa saddexaad allow xaq ka galay dhiig inuu micno darro oo u daadiyo waa ilaahu caasiye ku dhiiraday ee ilaahay inuu iska cafiyaa waa iska dhacdaa dadkaana diyada waa isaga filnaa kartaa laakiin ninkii uu dilay yaa og inuu cafi doonay in kale qiyaamaha bacdi alaxaadiidna waxay tilmaamaysaaba ninka la dilay ninkii dilay inuu kusoo dhegaayo qiyaamaha ee uu dhahayo isagoo dhiiggii uu ka da-ayo yaa rabbi sal haadaa bima qatalanii kan ii weydii wuxuu igu dilay ayb marka ninkaas inuu raalli noqonaya lama oga waxa marka arrinkiisa dhibaatada geliyeysaas waa dunuubtanna marka aad fiiriso si fududay ku dhacdaa waxaa laga yaabaa waxaan hadda annagaan ka hadlayna halaaga hal daqiiqo qofka inuu ku kasban karo ilahan ka magan galno hal daqiiqo inuu ku kasban karaa laga yaabaayo xabad uu qof madaxa uga dhufto hal daqiiqo ka yar way kow ninkii waa dhintay eye adiga maxaa ku daba haysta marka waxaan aan ka hadlaynaa marka adiga kuu yaallo ayb allahu mustacaan ayb ibnu cumar marka saasaa marka taasna waa laga wariyey oo wuu tilmaamay ayb axaadiid kaloo badanoo waciid ku soo aroorayna waa keenay way ka mid tahay zawaalu dunyaa kullihaa ahwanu cinda allaahi min qatli rajulin muslim adduunyada dhan oo zuusho ayaa ilaahay agtiisa uga fudud qof muslima dilkiisa xadiid kalena wuxuu ahaa laqatlu lmu'mini acdamu cinda allaahi min zawaali dunyaa qof mu'mina dilkiis waa ka daran tahay waa ka weyn tahay oo waa ka weynin badan tahay ilaahay agtiisa adduunyada oo baaba'do ayb qala xadaanaa cubayd llaahi bnu muusa wahuwa baadaam can alacmash can abi waailin can cabdillaahi qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam awalu maa yuqdaa awalu maa shaykan ugu horeeyo yuqdaa la xukumaayo ama waxaa tiraa awalu lqadaa'i masdarku awil xukunkan ugu horeeyo la xukumaayo bayna annaasi dadka dhexdooda fi dimaa'i dhiigyada dhex ayuu ahaaday ayb kaainun fi dimaa xugun marka kan ugu horeeya waa dhiigaga marka la leeyahay dee dhiiggu shanigiisa inuu weyn yahay ku tuse ibnu xajar wuxuu yihi wa fiihi cidamu amri lqatli xadiidka waxaa ku sugan dilka shanigiisu inuu weyn yahay lianna alibtidaa'a inamaa yaqacu bilahami lianna bilaabashadu waxay ku dhacaysaa sida ay waxyaabaha u kala muhiimsan yihiin ayb qaala xadaanaa cabdaanu marka dhiig marka la leeyahayna dee naf la gooyey iyo iyo dhaawac intaba waa soo gelaan haddii marka sharciguna de dhiiggu shanigiisu waa weyneeyey qofka haddii qori inta la qaato lagu jeexo lagu saro dhiig uu ka yimaado waxba uu xukumay sharci meel cidlaa ma dhigin waa xagashada qof la xaganaayo bes danaf haddii laga gooyo maxaa u malaynaya marka fuqahadu waxay ka hadlayaan xaariso iyo daamiye iyo baadica iyo ay magacyo u kala samaynayaanoo intaasna xugun uu ka dhalanayo waxyaabaha qaarkood wax yar wa dadku marka hadday xugunkaasi haddii uu jiri lahaa oo dadka korkooda lagu fuli lahay dariiqaas yacnii si fiicana nabad loogu mari lahay shaki male leanna ninkii qof xagto oo dhiig ka keena haddii maxkamad la geynayo nin walbaa marka gacantiisu aada u ilaalinaya waxaa marka nasiib darro ah dadka iyagoo sharcigaas haysto haddana aan u soo jeedinba ayaga dadku ayagaa tale ay ka falantaa hadday iyagu rabaan inay kala badbaadaan wax uga fiican ay ku badbaadayaan ku kala badbaadayaan sharcigan male lianna sharcigu madluum ee daalimka keliyu fiirsana ninka dulmiga geysanaya bisow feerinan laakiin qawaaniintan kale iyo waxyaabahan kale daalim iyo madluum waxaa laga yaabaa inayba daalimka u gargaaraan oo ninka madluumka xaqiisa un ou maqan yahay qaala xadaanaa cabdaanu qaala marka qof dhiiggiisa haddaad gasho waa inaa iska hadda ka xalaal dalbata marka dhaawac haddaad gaarsiisay haddaad meel ka jeexday iyo waxaasoo dhan marka waxuu kaaga baahanayaa inaad ka xalaal dalbato qala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa yunus can الzuhriyi qaala xadaanii caطaaءu bnu yaziida ana cubayd allahi bna cadiyin xadaahu ana almiqdaada bna camrin ilkindiya xaliifa bani zuhra xadaahu wa kaana shahida badran ninkaa beder buu xaadiray maca nabiy sal l slam anahu qaal wuxuu yihi yaa rasuul allah in laqiitu kaafiran gaal haddaan la kulmo faqtatalnaa aan dagaalanno fadaraba yadii bisayf gacantayda uu seef ku dhufto faqatacahaa uu gooyo uma laada uu magan galo bishajaratin geed ou iiga gabado geed ayuu iiga gambaday geed wa qaala yidhi aslamtu lilaah allaan isu dhiibay aqtuluhu ma dilayaa ninkaas bacda an qaalahaa markuu yidhi kadib aslamtu lilaah gacanna waa iga jaray geedu meelu iiga gambaday aslamtu lilaah ayuu yidhi ma dilayaa markuu saa yidhi kadib qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa taqtulhu ha dilin qaala yaa rasuula allah rasuul allow fa inahu daraxa wuxuu riday ixdaa yadaya labadeydii gacmood midood buu tuuray rasuul allow uma qaala daalika sidaa buu yidhi bacdamaa qatacahaa markuu jaray kadib aqtuluhu ma dilayaa qaala laa taqtulhu ha dilin fain qataltahu haddaad disho fainahu bimansilatika adiga darajadaadii ayuu ahaanayaa qabla an taqtulahu intaada dilin ka hor wa anta adiguna bimansilatihi darajadiisa isaga u ayaad istaagaysaa qabla an yaquula intounan dhihin kalimatahu alatii qaal kelmaddii uu yidhi yacnii ma laga wada adiga gaal baad noqonaysaa isagana yacnii marka aad disho kadib waxaad noqonaysaa wixii intounan dhihin ka hor ou ahaa gaalnimada ma laga wado ee macnuhu waxay tahay inta aadan dilin ka hor isaga dhiiggiisu macsuum ma ahayn oo gaal uu ahayo dagaala idinka dhexeeyey inaad disho waa kuu bannaanayd adiga hadda marka uu islaamay kadib markaad disho sidiisii hore oo kalead noqonaysaayo adiga waxaad noqonaysaa nin dhiiggiisu ou hadar yahay oo macsuumu demi ma noqonaysid oo waa lagu soo qabanaya oo lagu qisaasa ayb macnaha saas waay gaalnimo ma laga wado ayb kelmadan markuu yidhaha aslamtu lilah kadib haddaad dishid adiga waxaad noqonaysaa nin la dilaayo oo dhiiggiisu bannaan yahay qisaasta darteed ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa aslamtu lilaah qofka in looga hari karo islaamkiisu ou ku looga joogayo aslamtu lilaah haddii uu yidhaahdo waa laga joojinayaa marka xabadda ee kadib markaas haddii uu islaamnimada si fiican usoo galo khayr haddii uunan soo gelin islaamnimadana markaas kabacdii baa la dilayaa wixii lagu samaynaa lagu samaynaa laakiin kelmaddan aslamtu lilaah way anfacaysaa isaga waxayna u taraysaa waa looga joogaa waa looga joogsanaa intaas u taray ee markuu aslamtu lilaah yidhaahday kabacdi haye risaaladii nebiga qir towxiidkii qir salaadii iyo tuko ayaa la leeyahay hadduu ogolaado dee biswa marka aslamtu lilaahda waxay u taraysaa intaas marka waa gaal dagaal markaas lagula jiray goob dagaal lagula jiray ee aslamtu lilaahi yidhi ay xataa dhici karto inuu isaga gambanayo waa iska suurtagal laakiin baatinkaas iyo waxaas hoose lama yacni oge alla unbaa oge daahirka axkaamta lagu dhisaya marka hadda qof muslima hadduu laa ilaha illa allahu yidhaahdo war war iga joog allaha alla ma yahay laa ilaha illa allah hadduu ku yidhaahdo inay cabsi ku geliso waay marka ood horta waxaad qorigaaga iyo waxaan aad wadata aad meel dhigtan oo tiraahdo wixii aad u haysatay markaas hadday dil keenayaan iyo haddii kale inaad markaas kala hadasho oo laa ilaha illa allahuda la xurmeeyo laakiin haddaan la xurmaynin laa ilaha illa allahuda halis waay waana khatar oo qofkii weligaa kun jeer laa ilaha illa allahu dheh haddaad doonto haddaa iska tiraahdin adiga uun qoorta waxaa kuu surmaaya waxaadan xamili karin qaala laa taqtulhu fain qataltahu fainahu bimanzilatika qabla an taqtulahu anta bimanzilatihi qabla an yaquula kalimatahu alatii qaal waqaala xabiibu bnu abi camrata can saciidin can ibni cabaas qaala qaala nabiyu sal l slam lilmiqdaad nabiga miqdaad wuxuu ku yidhi idaa kaana rajulun mu'minun nin haddii uu mu'min yahay yukfii iimaanahu iimaankiisa ou qarinayo maca qowmin kufaarin dad gaala ana ou la joogo faqataltahu aad dishid fakadaalika sidaadaasoo kalea kunta aad ahayd anta adiga tukfii iimaanaka iimaankaaga waa qarinaysay bimakata maka markaad ku sugnayd min qablu hadda ka hor yani waxaad moodaa aayadda inuu fasiraya ya ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fi sabiili illahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan tabtaguuna carada alxayaati addunya facinda allahi magaanimu kasiira kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum fatabayanuu raayada alla wuxuu leeya haddaad jid alle ku duulaysaan wax iska hubsada ayb qof walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama qof idin yidhi assalaamu calaykum ama aslamtu lilaah yidhi ha dilinina walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'minan mu'min ma tihid ha dhihinina idinka saxaabada qaar ka miday kusoo degtay aayaddaas idinkoo marka xoolahaas oo wata iyo haniimadaas feerinayo ayb marka xadiidkana wuxuu leeyahay maka marka qof haddii aad meel dhul gaalo ah ama meel haddaad duulaan ku tihiin waxaa dhici karta qof muslim oo islaamnimada qarsanaya inuu ku dhex jirin iska hubi kaas oo yacni adigaba sidaasaad ahayd in lagu dilana ma jeclayn markaad maka joogtay haddii laakiin intuu dadaalay asaga de qofkan ile uurkiisa ma dilaacinayo ma ogtahay meeshaanna meel gaalo ay joogto way dagaalna waa lagu aaday waa ardulxarbi qof muslima xabaddiisii ku dhacday waxba looma haysto leanna qofkan muslimka isaga inuu meesha joogo maba ahaynba waa inuu ka tago oo alla aayaddii kalaa qabanayso ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi lardi qaaluu alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha waa haddaan la aqoonaynin waada lama kala sooci karo mana la yaqaanba laakiin oo ninkan isagaa tafriid sameeyey marka muslimka ah inuu meesha dhex joogo haddii laakiin ay dhacdo qofkii markaad usoo qaadatay buba laa ilaha illa allah yii war muslima ama wuxuu yidhi war ani muslimaan ahay markaas waa inaad ka joogtid haddaad ku dhiiratoo dishid de markaas adiga xadiidkii hore sidiisii oo kale ayaa xukunku uu noqonaya ayb axaadiidtan oo dhan marka wuxuu ka hormariyey shaniga dhiigga marka inuu shani culus inuu yahay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan marka aslamtu lilaah islaamnimo waa ugu ansaxe ayb hadhowna marka axkaamtii inuu laasimsado isagaa daba laga rabaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan waman axyaahaa yani waman axyaahaa fakaanamaa axya annaasa jamiica qaala bnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi man xarama qofkii xarimay oo iska xarimay qatlahaa nafsada dilideeda ilaa bixaqin xaq maahane xayiya annaasu dadkii way noolaadeen minhu isaga xaggiisay ka noolaadeen jamiican dhammaantood yani aayadoo rabaa inuu fasiro waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican waxay tahay haddii aad naftaas u aragto dadka muslimiinta nafahoodu xaaraan inay kaa yihiin inaad daadiso dhiigooda haddaad sidaas aaminsan tahay dadkii o dhan waa nooleysay leanna waa lagaa nabad galay adiga ayb xayiya annaasu minhu jamiican ayb aayaddii marka min ajli dalika katabna calaa bani israa'iila buu fasira ayb oo wuxuu leeyahay fiihi takliidu amri alqatli walmubaalagatu fi zajri canhu qaala wاkhtalafa salafu fi lmuraadi qatla annaasa jamiican taas iyo waaxya annaasa jamiican qaar waa mubaalagay dhaheen qaarna sidaan hadda ibnu cabaas ku fasirayo marka tarkigu inuu camal yahay kutusee marka haddii aad dadka iska dhaafto oo aadan gacan u taagin muslinkaa camal baad samaynaysaayo camal wanaagsan waa maxay waa nooleynay dadkii baad nooleynaysaa qofkii hadda marka sabab u noqdana iyadana waa la mid waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican ayb qaala xadaanaa qabiisatu huwa bnu cuqbah qaala xadaanaa sufyaan huwa thawriyu can alacmash can cabdillaahi bni murata can masruuqin can cabdillaahi radia allahu canhu can nabiy sal l slama qaal laa tuqtalu nafsu naf lama dilo ilaa kaana cala bni aadama alwal bani aadamkii hore aadam inankiisii hore yacni kii weynaay waayo kiflun ayaa uga sugan nasiib minhaa nafsadaa dembigeeda xaggeeda nabiyullaahi aadam ilmihiisa mid baa mid dilay oo watlu calayhim naba abnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala laaqtulannaka qaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ila aakhir alaayaat fadawacat lahu nafsuhu qatla akhiihi faqatalahu ayb kaas marka wax dilay dadku meel xunu u bilaabay inay isdilaan sunno xunu baray taas marka waxay keenayd qof kastoo gardarra lagu wax ku dilo dembiga uu kasbanaya qaybuu ku leeyahay midkaas masaladan marka waxaa laga qaadanaya xadiidkan qofkii shay bilaabo ummadda u bilaabo wax wanaagsan hadduu yahayna ajaru ka hela ninkii ku daydo wax xun haddii loogaga daydana dembi buu ka hela hadda ninkii wax dilay waa kaas nin allaala ninkii dilay dembi buu ka hela shar aynan aqoonin ummadda ninkii u keeno dembi buu ka hela ninkii ka barto dhan dembigii waa u socdaa dadkii oon isbaaro aqoonin ninkii isbaaro u bilaabay weligiis dembigiisas ninkii isbaaro dhigtaba dembiyu ku yeelanana allahu lmustacaan dadka qaarna annaga ugu horreynay ba leeyihiin isagaa isku qira fadeexad ummaddii horteeda iyo dadka hortiisii allana kama xishoonin ummaddiina kama xishoonin isagana marka wax allaale wixii ficilkaas ku dhaqmo dembigooda kor saarnaanayo walciyaadu billaah waxaa lamida ayagana ummadoo iska fiican dhaqankoodu iska xoogaa roon yahay dhaqan aynan aqoonin ninkii inta dibadda uga soo dhoofiyo ummaddan u keeno ee baro ee xishood darri iyo anshax darro ah nin allaala ninkii dhaqankaas sameeya dembigeeduu leeyahay walidaalika dadka dhaqamada xun dadka u keeno dhulkay fasaadinayeen bacd ahlilcilmi xataa waxay gaarsiiyaan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan bay gelayaan aayaddaas marka ayaa qabanaysa wayascawna fi lardi fasaadan dhulka macsi aan laga aqoonin dhib aan laga aqoonin haddaad la timaado fasaad baa ku wadaa ayb oo xaakimku hadduu doono wuxuu ku ijtihaadi karaa dadkaas in la laayo la dilo ninka xaakimkaa waa ka dhigi karaa tacsiir intaasna waa gaarsii karaa weliba hadduu maslaxa u arko sidaasna mar hadda dadka dadka u keenaya qawaaniin wadciya soo kama sii darna marka oo maxkamad inta u dhigaan kanaa idiin fiican dhahayo iyaguna waa ka xun yihiin waana ka daran yihiin lianna kitaabkii alle iyo axkaamtii alle oo dhan in la laalo ayay sababayaan aayaddana waxay ahayd man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibu minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha ayb ninkii diin iyo khayr iyo wanaag laga barto ummaddu waxaynan aqoonin u ziyaadiyeyna in allaale intii uga sii dayato hadduu dhinto iyo kabacdi ajarkoodu helaya ayb qala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu qaala waaqidu bnu cabdillaahi akhbaranii can abiihi marka waa waaqidu bnu cabdillaahi bni muxamed anahu samica cabdallaahi bna cumar can nabiy sal l slama qaal laa tarjicuu bacdii gadaashay ha u noqonina kufaaran yani gaalnimo ha u laaban gaalo inaad tihiin ha u noqonina gadaashay laa tarjicuu ay laa tasiiruu bacdii kufaaran aniga gadaashay gaalaha ahaanina yadribu bacdukum kuwaasoo qaarkiin ou garaacayo riqaaba bacdin qaarka kale luquntooda marka dilka qof muslima la dila gaal miyaa lagu noqonayaa maysaa lagama wadee camalu lkufaar weeyaan camalu ljaahiliya waay saasay ka dhiganta ayb marka gaalo oo kale ha ahaanina aad idinka islaynaysaan markaas weliba hadalkaa nebigu wuxuu yidhi xajatulwadaac waa dardaarankii nebiga ugu dambeeyey dardaarankana de waxaa la ogyahay ummadda dardaaranka wixii khayr ku jiro dardaaranka aaday u tixgeliyaan weliba soomaalida dhaqankooda waa iska fiicnaa jiray oo waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo aabbahay saas ii dardaarmay hooyadaya saas ii dardaarantay xoogaa dardaaranka waalidku waa danay jireen dardaaranka waalidka marka kii rasuulka soo kama weyni sala allahu calayhi wasalam markii ugu dambeysay noloshiisa wuxuu ku dardaarmay inay muslimku isnabadgeliyaan oo aynan isdilin dadkii hadda marka dhiigooda waa bannaysanaya midba midka kaleu dhiiggiisa bannaysana magacyo ku bannaysana marka magacyo magacyadaasi marka midba magacuu doonaba ha u ahaado waxa isdilaayana markaad isku darto uun waa muslinkii ayb gaaladiina waxaad moodaa inay go-aan hadda gaareen horta annaga cadaawaddeenna aan gadaal u dhigno dadkan aan ayaga aan shafno sidaasay iyagu leeyihiin marka ayaga heshiiskooda intuu u gaaraba waxaad moodaa inuu u shaqaynayo hadda mid walbaa marka waxaad moodaa inuu wax fiican ku jiro marka uu qof walaalkiis dilayo ayb rawaahu abu bakrata wbnu cabaasi can اnabiy sala allahu alayhi wasalam qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa muxamed bnu jacfarin qaala xadaanaa shucbat can firaasin can الshacbiy can cabdillaahi bni camrin can rasuuli اlahi sal l slama qaal alkabaa'iru kabaa'irta alshraaku biاllah wacuquuq lwaalideyn waalidkoo la caasiya w qaala alyamiin lhamuus waa dhaarta been cad lagu dhaarto qofka uu ogyahay shaka shucbatu wa qaala mucaadun xadaanaa shucbatu qaala alkabaa'iru alshraaku biاllah walyamiinu alhamuus wacuquuq lwaalideyn aw qaala waqatlu nafsi naf dilideed qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa cabdsamad huwa cabdusamad bnu cabdilwaarith qala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cubaydاllahi bnu abi bakri anahu samica anas bna maliki radia allahu canhu can اnabiy sal l slama qaal alkabaa'iru ayuu yidhi xadiikii buu waday marka ayb qaala alkabaa'iru buu yidhi xaa waxadaanii camru wahuwa bnu marzuuq qaala akhbaranaa shucbatu can bni abi bakri can anas bni maliki can اnabiy sal l slama qaala akbaru lkabaa'ir marka ariiqa horena alkabaa'iru buu leeyahay midkan dambena akbaru lkabaa'ir alshraaku biاllahi waqatlu nafsi wacuquuq lwaalidayni waqowlu الzuur aw qaala washahaadaة الzuur qala xadaثna cmr bnu zuraarata qala xadaثna hushaymu qala xadaثna xusayn qala xadaثna abu dbyaan qala samictu usamta bna zayd bni xaariثata radia allahu canhuma yuxadiثu qaala bacaثna rasuulu lahi sal l slam nabigaana diray ila alxuraqati jilibkaas ayuu noo diray qoladaas min juhaynata ka mid ah qaala fasabaxna alqowma waa ku jarmaadnay qoladii fahzamnaahum waa jebinay walaxiqtu ana iyo warajulun aniga iyo nin min al ansaari ka mid ah waxaan haleelnay rajulan nin oo minhum iyaga ka mid a qoladaas qaala falamaa khashiinaahu markaan dhinac walba ka marnay oon daboolnay qaala wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah qaala wuxuu yidhi fakafa canhu lansaariyu ansaarigii waa ka joogsaday wadacantuhu birumxii warankaygan ku duray anigana xataa qataltuhu ilaa aan dilay qaala falamaa qadimnaa markaan soo galnay balaga dalika anabiya sal l salam arrintaa nebiga ayay soo gaartay qaala faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa usaamatu usaamow aqataltahu ma dishay bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah markuu yidhi qaala qultu yaa rasuula allah inamaa kaana mutacawidan waa ku gembanaya qaala aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah qaala qultu yaa rasuula allah wallahi inamaa kaana mutacawidan famaa zaala yukariruhaa calaya kama zuulin inuu korkeyga ku celcelinayo xataa tamanaytu ilaa aan ku tamaniyeyba anii lam akun aslamtu inaananba islaamin qabla dalika alyowm maalinkaas ka hor lianna alislaama yajubu maa qablahu haddii hadda aan soo islaami lahaa dembigaas waa iga tirtirmi lahaa oo islaamkaa iga tirtiri lahaa marka waa saasaan tamaniye buyi marka waxaa laga qaadanaa arrintaas marka inay culus tahay xukunkana daahirka iskale baatin ma la oga isaga waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku haddii uu ta'wiil wax u dilo xaaladanoo kalena ay tahay bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen inaan waxba qofkaas qisaas laguma laha ayb nebigana hadda diyo iyo waxna ma uunan sheegin laakiin waxaa laga yaabaa in si kale loo bixiye ayb oo waxaa laga qaadanaya un xadiidku qofku hadduu ta'wiil wax ku dilo dilkiisu waa khata dilkiisu inuu yahay khata oo camdi ounan ahayn ayb halkan marka mas'alo kalau keenay mas'ale marka nawowi iyo raafici isku qabteenuu keenay wاstadla bihi الnawawiyu xadiidkan nawowi baa daliishaday calaa raddi اlfarci farci radintiisa alladii faraca oo dakarahu raaficiyu ou sheegay wuxuu ah marka faraca fii man ra'aa kaafiran qofkii arko nin gaal ah gaalka oo aslama islaamay fa ukrima la karaameeyey markuu islaamay baa wax loo qabto shaqaa la siiyeyo aad baa loo maamuusay si islaamka loogu soo jiido ikraaman kathiiran faqaala qof muslima marka wuxuu yidhi aan isagu waxba haysanin ayaa yidhi leytanii kuntu kaafiran fa aslamtu liukrima alla maxaan gaal isaga ahaa waayey markaas aan soo islaamo si lai maamuuso anigana hal yakuunu kaafiran ninkaas marka gaal maku noqona kufrigaas uu tamaniyey faqaala raaficiyu yakfuru bidalika imaamu raafici wuxuu yidhi waa ku gaaloobayaa arrintaas leanna kufri ayuu tamaniyey kufri ayuu tamaniyey waraddahu nawowiyu imaamu nawowi arrinkaa waa radiyo wuxuu yidhi biannahu laa yakfuru ma gaaloobayo yidhi liannahu jaazimun bilislaami fi lxaal ninkan hadda islaamnimadiisa waa jaazim uu ku yahay oo yacnii taradudkuma jiro oo islaamnimadiisu waa go-an tahay hadda walistiqbaal marka dambena inuu soo islaamo waa u go-an tahay ogtahay jaazimun fi lxaali walistiqbaal wainamaa tamanaa dalika fi lxaali almaadi laakiin wuxuu tamaniyey xaaladii maadiga hore muqayidan laha biliimaan weliba isagoo iimaan ku qeydayo aan inuu islaamo liyatima lahu likraamu sow ugu dhammaystirmo yacni kaana wuxuu leeyahay waagii aan soo islaamayeyba yacni maan anoo yacni intaa anoo gaal ah markaan soo islaamayey sidaan ninkaan hadda usoo islaamo kale intaan usoo islaamo maamuus iyo ma maxaanu heli waayey saasay ka dhigan tahay ee taradud iyo shaki kuma jira isaga ayb wastadalla biqisati usaama uuna soo deliishaday lanna usaama hadda muxuu ku tamaninaana laytanii wuxuu yidhi xataa tamanaytu annii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm wuxuu leeyahy maalinkaas yani maalinkan ka hor yani maalintaas waxaan tamaninayaa buu leeyahay inaanan islaamin maalintan ka hor oo yacnii wuxuu rabaa marka xadiidku waa daliil waa u noqon karaa masalada uu imaamu nawowi u deliishanayo usaama islaamnimadiisa hadda kama shakisna ee dembigan iyo dhibaatadiisa ayuu wuxuu la leeyahay war markaan soo islaamayey ayaa roonaaleyd inaan dembigan hore u watay dembigan maxaan hore ugu wada waayey oo aan u soo islaamo kabacdi intaan soo islaamo dembigii markaas layga tirtiray saasay ka dhigan tahay marka aduu masaladaas marka daqiiqa ah buu u deliishaday imaamu nawowi ayib asalka masaladana waxay tahay gaalnimo qofku haddii uuba yiraahdo diinta inaan ka baxa fiicnaa lahayd yani inaan gaalan gaalnimada uu tamaniyo iyo qofka hadday qalbiga ka gasho inuu bil kadib uu gaal iska noqdo iyo markaasuuba gaalooba leanna maba iimaan jaazima ma jiro ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wa huwa tinnisiyu qaala xadaanii leythu qaala xadaanii yaziidu can abi lkhayr huwa marhad can isunaabixiy ayb cabdiraxmaan bn alacsa can cubaadata bni saamit marka sunaabixigaani waa taabici sunaabixada marka war dheer baa ku jiro bulqiini kitaabuu ka alifi leera adariiqatu alwaadixatu fi tamyiizi sunaabixa sunaabiciintan ayuu ka abuu cabdillaahi sunaabixi sunaabix bnu lacsar asunaabix cabdiraxmaan bnu cusayla taba waa jiraan ayb midkan marka ayb sharaxa uu ku dhigayaa kan laftiisa ayb cabdiraxmaan ibnu cusayla sunaabix ibnu lacsar cabdiraxmaan ibnu cusayla abuu cabdillaahi sunaabixi isaga aad u kala baxbaxanaya can cubaadata bni saamit radia allaahu canhu qaal innii min annuqabaa'i waxaan ka mid ahaa buu leeyahay nuqabada odayaalki aladiina baayacuu rasuula allahi sal l slam nebiga la mubaayacooday horjoogayaalkii nebiga la mubaayacoodaan ka mid ahaa baayacnaahu waxaan kula mubaayacoon calaa an laa nushrika billaahi shay-an walaa nasriqa walaa nazniya walaa naqtula annafsa alatii xarama allah alshaahidka meesha walaa nantahiba inaanaan waxboobin walaa nacsiya faljannatu in facalnaa dalika yani falana aljannatu in facalnaa dalika haddaan sidaas yeelno inaan janno leenahay fain khashiinaa min dalika shay-an haddaan wax daboolno arrinkaa ka mid aan ku dhacno kaana qadaa'u dalika ila allah arrintaa xukunkeeda alla u yaalla qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil marka ninka qaatilkaa dee wuxuu ku jiraa mashiicada alleh wykfiru maa duuna dalika liman yashaa buu iskaga jiraa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa juwayriyatu can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiy sal l slama qaal man xamala calayna asilaaxa falaysa mina qofkii hub noo qaato naga mid maaha naga rawaahu abuu muusa can inabiy sal l salam marka qofkii hub noo qaata naga mid maaha yani muslim waaye muslimna hub u qaatay naga mid maaha sufyaan bnu cuyayna wuxuu dhihi jiray xadiidka daahirkiisa ha lagu wado bes waxbayaan tafsiir kale iyo wax kaleba la gelgelin tafsiir oo tafaasiirta murji'ada ka mida jiro wuxuu leeyahay falaysa mina falaysa milana yani nebigu wuxuu leeyahay annagoo kale maaha xataa haddii uusan qof dilin nebigoo kale mau noqo lahay haddii xataa uusan qof dilin oo uu iska fiicnaado dee rasuulka miligiisoo kale miyau noqonayaa maya tafsiirkaas marka tafsiir qalad ah oo yacni wuxuu hoosta ka wataa iimaani ka iimaani jibriil iyo kale w iimaani ka iimaani abibakar iyo kale w maasna murjiada saas dhahan rawaahu abuu muusa can الnabiy sal l salam waxyaabahan oo dhan dabcan waxaan ku jirin de wixii xaq ah ee qofka muslimka haddii xaq loo dilaayo oo ama qisaas loo dilaayo ama xad laga oofinayo iyo kuwaas kuma jiraan ama gurigaaguba kugu soo galay hubkiibuu kuu qaatay saa isaga celi sidoo kale ma laha waa ku dilayaa markaas isaga isagaas marka ku dilaayo haddaad iska celi kartid oo iska celintaadii ay ka dhalato inuu dhinto waxba laguma hayso laa kafaara laa diya laa qisaas diyo walaa qisaas walaa kafaara midna laguma lanna nabiga sal l slam wuxuu yidhi xadiidkii nabiga wuxuu ahaa man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid ibnulmundir marka fikitaabkiisa alishraaf wuxuu leeyahay hal suuro keliya laga soo reebaa cumuumkaas suuradaasna waxay tahay suldaanka ninka suldaankaa haddii uu maalkaaga qaadanayo waa iska dhaafay oo xadiidka wuxuu ahaa wain jalada dahraka waaqada maalaka hala dagaalamin leanna mafsadaa ka dhalanayso hadaad ridid asaga dhibaa ka dhalanaya suuradaas bes waa ka soo haray laakiin qofku hadduu iska celiyo qof gurigiisa ugu yimid dhib ma laha ayb laakiin soomaalidooda maxay u taqaanaa yacni qofkan waa iska difaacayuu ku leeyahay gurigaygu iigu yimid waxaa laga yaabaa qabiil inuu wax ku dilaya laga yaaba taas ma ku jira waaas ninka adiga kusoo taagayo kusoo aadayo laguu ogol yahay ee ninkaas waalidkiis haddaad meel inta ku aragto inaad iska disho ama walaalkiis ama ku qabiil ah iyo ma la ogola adiga markaas daalimaa tahay maana nin isdifaacayo ma tihin yani xukunka caamkaa saas waa laakiin dagaaladan qabiiliga isaga salaysan ma soo gelayaan man qutila duuna ahlihi iyo man qutila duuna maalihi ma soo gelayaan laakiin qabiil kasta wuxuu leeyahay annaga waa isdifaacaya ku kasta ayaga marka idaa taqaatala almuslimaani bisayfihima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar قال xdثna cبدالرحمن بن المبارك qال xdثna حماد بن زيد qال xdثna أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس qال ذhبت لأنsر hذا الرجل waxaan doonay inaan u gargaara ninkan rajulkana cali buu ka wadaa falaqya marka cali iyo markay dagaalamayeen mucaawiya iyay ahayd falaqiyanii abuu bakrata abuu bakra ila kulmay faqaala wuxuu yidhi ayna turiidu xaggee rabtaa qultu waxaan yidhi ansuru hada arajul ninkaanaan u gargaarayaa qaala irjic laabo ayuu yidhi fa innii samictu rasuula allahi sal l slam yaquul ida iltaqa almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar hadday labada qof oo muslimiintaas seeftooda iskala hor yimaadaan kan wax dilaya kan la dilayba waa ahlu nnaar qaala famaa baalu qultu yaa rasuul allah hada alqaatil kan waa kan wax dilay waa garanay famaa baalu lmaqtuul qaala inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi saaxiibkiis dilkiisa ku dadaalay saaxiibkiis dilkiisa ayuu ku dadaalayey ayb marka de qofku haddii casmi musamam ah uu ka yimaado iyo dadaal iyo orod ee uu makanso waayo isna waa dembi waa ku jira laba qof hadday inta qoryo isku soo qaataan xabada maanta dhan isku garaacaan ee marka dambe mid la dilo labadaba waa waciidku waa qabanay kii la dilay iyo kii wax dilay leanna kanba waxbuu dili rabay saxaabada iyaga dagaalkooduna inay dagaalamaan waa laga fiicnaa leanna nebiga xasan bin caliba wuxuu ku ammaanay dagaalka inuu joojiyey taas waxay kutusee dagaalku inuusan fiicnayn ay dagaalameen laakiin ayaga muta'awiliinay ahaayeen oo hadda marka mid laba ajar leh iyo mid hal ajar leh lagama dhahayna marka saxaabadu waa faasiqoobeen ma la dhihi oo sidaa ma la dhahaayo waa khalad ayb waxyaabaha mowduucaas ku saabsanayana kitaabu lfitan ay ku imaan doonaan insha allahu tacaala ayb hada aakhiruhu billahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina muxamed